بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu ljahaalati waa baab ku saabsan kabiirada jahaalada qofku inuu jaahil ka noqdo wax aan diinkiisi looga maarmin oo daruuri u ah iyo qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi walaqad dara'naa lijahannama jahannama waxaan u abuurnay kathiiran min aljinni walinsi wax badan oo jinnigii insigii ka mid ah lahum waxay leeyihiin quluubun qalbiyaalo laa yafqahuuna biha aanay wax ku fahmaynin walahum acyunun laa yubsiruuna biha indha aanay wax ku arkaynin arag ayaga anfaca aanay ku arkaynin yay leeyihiin walahum aadaanun laa yasmacuuna biha waxay kaloo leeyihiin dhego aanay wax ku maqlin waxay maqlaan macnaha wax dhibaaya wixii anfacayay ma ku maqlaan marka qalbiyadoodii iyo dhagahoodii iyo indhahoodii iyo waxay u isticmaalaan waxaan anficaynin ulaa'ika kal ancaami kuwaasi waa xoolihii oo kale marka waa la caynayaa oo xooluhu waxaa garan maayaan sababtoo ah hamiga xooluhu waa cabid iyo cunid waa la sii caayo waxaa la yidhi bal hum adallu waaba ka sii lunsan yihiinba xoolaha ilaa xooluhu mukallaf maahan moogta laakiin nimankaani waa mukallafiin ulaa'ika hum alghaafiluuna kuwaasi waa kuwa halmaansan oo qafla ku jira wa can ibni cabbaasin wa mucaawiyata wakayrihima radia allaahu canhum ibni cabbaas iyo mucaawiye waxaa laga weriyey iyo saxaabo kaleba allaha ka raali noqdee ana rasuula allahi sal l slm rasuulka alleh qaala inuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini qofkii alla uu khayr la doono diinkuu fahamsiiyaa wa fii xadiidi albaraa'i bni caazibin radia allahu canhu xadiidkii baraa'i bni caazib waxaa ku jiray allaha ka raali noqdee ana almurtaaba qofkii shakisnaa oo iimaankiisa ka shakisnaa marka uu dhinto huwa aladii yaquulu waa kan yidhaahda idaa sa'alahu lmalakaani labadii malag markay wax weydiiyaan wuxuu leeyahay haah haah afkuu taagaa un bes laa adrii buu leeyahy waxba garan maayo ile waxaa la weydiinayaa kan dhexdiina laga soo saaray muxuu yahay rasuulkaa lagu imtixaanayaa sala alla alay slam waxba garan maayo uu leeyahy marka samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu waxaan maqlay dadkii oo wax isaga hadlaaya anna waxay ku hadlaayeen oo kale yaan isaga hadlay waxba ma fahamsani waxna garan maaya buu leeyahay marka iimaankiisu sax ma ahayn qofka marka shiikhu jahaaladu waa cilmigii wixii ka soo horjeeday baa laga wadaa buu leeyahay qofki uma bannaana inuu ku baaqi noqdo jaahilnimo oo diinkiisa uu jaahil ka noqdo ee waxaa waajib ku ah inuu barto wax diinkiisu uu maaragtay ku toosayo waxaan looga maarmin diintiisii inuu barto yaa waajib ku ah oo waxyaabaha aan laga maarmin haddaad ka tagto kabiirad ku dhacday dembi weyn baad ku dhacday munaafiqiintii waa alla wuxuu ku sheegay inaanay wax fahmaynin walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun oo cilmi raadin ayagu dan ka malah khayr inay maqlaan anfacaya oo qur-aankii iyo xadiidkii ah danka ma lah jaahilnimadoodii baadidoodii yay isaga jiraan sheikhu wuxuu leeyahay diintii barashadeedii oo laga jeesto mararka qaarkood qofku waxay gaarsiin kartaa xad oo diinkaba looga baxo wuxuu soo daliilsaday shiikhu alla qowlkiisii waaladiina kafaruu camaa undiruu mucriduun maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma ila bilxaqi waajalin musamaa maanan abuurin samaawaadkii iyo ardadii iyo intii u dhexaysay waxaan xaqayn kuma aanan abuurin kuma aanan abuurin ajal la magacaabay moogi wax kale kuma aanan abuurin waalxaal aladiina kafaruu camaa undiruu mucriduun iyadoo kuwii gaalada ahaa wixii loogu digay ka jeedsanaayo oo aan dheg jalaq u siinaynin marka khalqiga la abuuray samaawaadka ee ardadu waa mid ku dheehan xaq laakiin xaalkunu wuxuu ahaa in kuwa gaalada ahi wixii loogu digay oo samaawaadkaas ardadaas xaqa lagu abuuray ay tusinaayeen waxay ahaayeen kuwo ka jeestay ahaayeen marka waa ajalin musaman waxaa lagu cadfay bilxaqi baa lagu cadfay xaq moogi wax kale kuma aanan abuurin baa laleeyahay sidoo kale kuma aanan abuurin ajal loo muddeeyo moogi oo samaawaadkai ardadu wax weligood iska jiraaya maaha way baabi'i doonaan kadibna waxaa ka dambayn doona qiyaamo iyo isxisaabin baa ka dambayn doonta marka nimankaa gaalada ahi waxaa qaflay uga jiraan way halmaansan yihiin waa ka jeesteen marka ajalin musaman waa khaas lagu cadfay caam oo xaqi ah ajalka musamaga ah wuxuu ku hoos jiraa xaqaasu ku hoos jiraa mararka qaarkood in laga jeesto waxbarashadii xad nifaaq bay gaartaa oo uurka gaalnimo ah nimanka munaafiqiinta majliska rasuulka sal slm way soo xaadiri jireen khudbada jumcada waa dhegaysanayaan laakiin markay ka tagaan rasuulka sala alla ly slama waaba iyagoon xaadirin oo kale waxa isbeddela ma leh markaas alluu wuxuu yidhi wa minhum waxaa ka mid ah nimankaa gaalada ah man yastamicu ilayka kuwa ku dhagaysanaya xataa idaa kharajuu min cindika markay agtaada ka baxaan qaaluu waxay yidhaahdaan liladiina uutuu cilmiga waxay ku yidhaahdaan maada qaala anifa war mar dhoweyto muxuu yidhi haddii waa fadhiyeenade haddana waxba kuma dheefin sidii iyagoon waxba maqlin oo kale yay ahaayeen dad kaley weydiinaan marka marka jir ahaan waa u joogaan laakiinse caqligii qalbigii baa maqan markaasay saxaabadii weydiinayaan waxay leeyihin oo muxuu yidhi rasuulkuna sal alla ly slama wuxuu ku shabahay dadkii marka cilmiga la maqlo wuxuu ku shabahay dhulkii roobku ku da-ay roobku dhulkoo dhan buu gaaraa laakiin dhulku isku mid mia isku mid ma ah dhulkii qaar ka miduu biyihii yuu qabtaa haddana wuxuu soo saaraa nabaad buu soo saaraa markaasaa dadkii ay maaragtay ka faa'iidaystaan way cabbaan way ka cabbaan xoolahoodiina waa ka cabbaan dhulkaasaa marka ugu fiican oo biyihiina qabta waxna soo dhaliya cuntadii la cunaayey iyo cawskii iyo wixii o dhan yaa ka soo baxa dhulkii waxaa dhulkii ka mid a qayb biyihii qabanaya laakiinse aan wax ka soo baxaynin isaga laftiisa marka faa'iida la-aan ma aha oo biyihiibu dadku u qabanaya dhulkaas biyihii way cabayaan hadhow xataa waxaa dhici karta inay dhulal kale ku waraabiyaan oo wax ka soo baxayaan dadku marka waa sidaas oo kale markay cilmiga maqlaan oo qur-aanka iyo sunnada ay maqlaan waxaa jira kuwo weeleeya oo xifdiyo oo fahma kuwana waa xifdinayaan laakiin fahmi maayaan ama fahamkiisii ayar laakiin wuxuu ku dadaalaa wixii uu maqlay dadkana waa gaadhsiiyaa qolo saddexaadaa jirto aan khayr lahayn waa midka aan hanuunka alla maarata aqbalaynin iyo wixii rasuulka sal slm uu la yimi rasuulku wuxuu yidhi sal ll ly slam mathalu maa bacahani illaahu bihi min alhuda waalcilmi ka mathali ilgaysi ilkathiiri asxaaba arda tusaalaha waxaa alla ila soo bixiyey aniga oo hanuun iyo cilmi ah waa sida roobkii oo kale alkathiiri ee badan asaaba ardan dhul ku da-ay fa kaana minhaa waxaa ka mid a dhulkii naqiyatun mid saafi ah oo wanaagsan oo carasan ah qabilat ilmaa biyihii bay aqbashay fa ambatat ilkalaa waxay soo saartay cawskii cawskii cagaarnaa fa ambatat ilkalaa daaq bay soo saartay waalcushba alkathiira iyo doog badan macnaha kalgu kii cagaarnaa iyo kii qalalnaaba waa isugu jiraa laakiin cushbiga midka qoyanaa la yidhaahdaa wa kaanat minhaa dhulkii waxaa ka mid a ajaadibu dhul biyo qabatin leh oo godan amsakat ilmaa biyihii qabtay fa nafaca allaahu biha annaasa alla dadkii uu ku anfacay fasharibuu way cabbeen iyagu wasaqow way waraabiyeen wasaracuu way beerteen wa asaabat minhaa daa'ifatan ukhraa roobkii baa dhul kale oo saddexaad ku da-ay innamaa hiya qiicaanu wax kala maahee waa mid maarata tamuux ah oo bacaad ah dhulka siman een geedaha lahayn ee qiicaan la yidhaahdaa laa tumsiku maa'an biyo ma qabato walaa tunbitu kala'an daaqna ma soo bixiso fadaalika kaasu waa mathalu man faquha fii diin illaahi qofkii diinka fahmay tusaalihiisii waaye wa nafacahu u anfacay maa bacahani illaahu bihi wixii alla ila soo saaray facalima wax bartay wacallama wax baray wa mathalu man lam yarfac bidaalika ra'san kalnawaadna waa maxay waa mid aan madaxa kor ugu qaadin oo aan ku intifaacin waay yani kuma camal falin walam yaqbal wa mathalu man lam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi waa mathalkii mid aan aqbalin hanuunkii layla soo diray midna wixii uusan ku camal falaynin oo cilladiisu waa intaa midna waaba gaalba dadkii marka waa uu qeybiyey rasuulka sal alla ly slam kuwa marka fuqaha ah oo xadiidkiina maarata haya yaa qeyb ka mid ay noqdeen qeybta labaadna waa maxay waxbay xafidsan yihiin laakiin ma fahamsana waxa lagala soo baxo xadiista mutamayizkuma aha qeyb saddexaadna waa maxay waa kuwa aan khayr lahayn waxna ma baran waxna ma xafidin waa dhulkii marka sabikhada ahaa oo kale oo cusbada lahaa oon waxba ka soo bixaynin ama dhul sisib ah oo biyaha aan qabanaynin marka biyii waxaa wax ku dheefay uun dhulkii marka hore wanaagsanaa oo carasanka ahaa marka cilmi qaadashadiina dadku saas isugu khilaafsan yihin ugu kala duwan yihin alla wuxuu dadka ku tirtirsiiyey inay diinkii ay fahmaan alla wuxuu yidhi wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta ma ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaantood ee falowlaa nafara may ka soo baxaan min kulli firqatin koox kasta oo minhum muslimiinta ka mid a daa'ifatun qolo liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinkii u fahmaan waliyundiruu qowmahum kadibna qowmkoodii ay u digaan idaa rajacuu ilayhi markay u soo noqdaan lacallahum yaxdaruuna waxay mudan yihiin inay digtoonaadaane diinka la fahmaayo waa maxay axkaamta sharciga ahayd yay baranayaan wakhtigii rasuulkana kuma eka arrintaasi ee wakhti kasta waa saas arrinku ilaa qiyaamadu ka dhacayso qofkii awood u leh inuu cilmi barashadii u safro waxaa looga baahan yahay inuu u safro sheikhu wuxuu leeyahay taas waxaa ku jira daliil in cilmigii culimmada laga qaato haddii cilmiga kutubaha laga qaadanayo qof kasta intuu kutuba soo gato yuu iska akhrisan lahaa in la safraba nooma baahnaadeen laakiin kaas waxbarasho lama yidhaahdo bal e dhibka uu geysanayo yaa ka badan wax laga dheefayo rasuulkuna wuxuu sheegay sal ly slam in cilmiga uu bitacallum uu yahay cilmiga barashaa lagu gaaraa waa ahalkiisii in laga qaato waxbarashadu marka waa uun mid culammadii laga qaatay baa laga wadaa ile ayaga ayuu wax soo fahmay oo isdhaxal siiyey cilmigii waa kala qaadqaateen culimmadu kaasaa cilmi la yidhaahdaa laguma kaaftoomin marka waxbarasho keliya ee waxaa la yidhi waliyundiruu qowmahum si ay qoomkooda ugu digaan qofka waxbartay muhiimmaddiisu maaha inuu cilmigii qalbigiisa ku haysto uun ee waa inuu dadka sii gaarsiiyo ile cilmigu waa ammaane qoomkaadii inaad gaarsiiso aqoontii aad soo baratay yaa loo baahan yahay gaar ahaan dadkii guriga kula joogay kadibna qaraabadaadii kadibna dadka beledka kugula nool alla wuxuu yidhi wa andir soo nabi maxamed la hadlaayo sal ly slama u dig cashiirataka qaraabadaada alaqrabin ee dhow qoomkii marka loo digo waxay mudan yihiin inay digtoonaadaan maxay ka digtoonaanayaan shiikhu wuxuu leeyahay waa shirkigii oo ilaahay cibaadadiisa wax kale loo lala wadaajiyo iyo macsidii iyo bidcooyinkii iyo jahligii ay ka digtoonaanayaan oo ahlu dalaalkii iyo dadkii baadida dadku ugu yeeraayey maaragtay ma siri karaan hadday wax yaqaanaan marka dadku waxay u baahan yihiin jidka toosan wax ku hanuuniya iyo manhajkii toosnaa sheikh wuxuu leeyahay laakiin dad iska safsafraa jiro dacwaan u baxaynaa ay leeyihin iyagoo waxbaranba ay leeyihin dacwaan u baxaynaa dadkii ila joogeen waa ka tegayaan manhajka saxdaa taas way khilaafsantuhay buu leeyahay dadkaadaa mudan haddaa wax barato inaad ku bilowdo ayaga sheikhu wuxuu leeyahay qofku maaha inuu yidhahdo dadki waxbaan baraayaa ama allaan ugu yeerayaa isagoon isagu wax fahmin waxbaran qul haadihi sabiilii waxaa tidhaahdaa baa la leeyahay tan waa jidkaygii adcuu ila allaahi allayaan dadka ugu yeerayaa calaa basiiratin ana waman itabacanii anigaiyo dadkii raacay waxaan ku sugannahay basiiro waxbaa noo kala cad waay macnuhu basiiradu marka waa cilmigi aayad kale alle wuxuu yidhi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati jidka alleh waxaad ugu yeertaa dadkii si xikmad leh xikmaddii waxaa lagu fasiray fiqigii iyo cilmigii iyo fahamkii xadiidkii marka mucaawiya u weriyey iyo ibnu cabbaas rasuulku sal slm wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin marka alleh iraado waa uu leeyahay iraada loo sugaaya alleh waa tilmaan tilmaamaya alle ka mida iraadaduna labay u qaybsantaa waa mid kowni iyo qadari ah mithaalkeedu waa maxay wa idaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha haddii aan doonno inaan tuulo halaagno oo dadkeeda halaagno waxaan farnaa kuweeda loo nicmeeyey waa amar qadari ah macnaha yaan farnaa waay qaybta labaad ee iraadaduna waa maxay waa iraada sharciya oo diiniya ah waa midda alla uu yidhi wallahu yuriidu an yatuuba calaykum alla wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiilu baylan cadiima iraadada kowniga ahi ilaa ilaa way dhacaysaa tan sharcigaa laakiin inay dhacdana waa dhici kartaa inaan dhicina waa dhici karta oo qofkii waa lagula xisaabtamayaa hadduu wix wanaagsanaa samayn waayo marka xadiidkan wuxuu ku lansaday iraadadii kowniga ahayd hadduu alla addoonkiisa khayr la doono waa iraado kowniya moog tahay wuxuu waafajiyaa inuu diinkii barto oo fahmo laakiin qofkan khayr lala doonin diinkii lama fahamsiiyo cilmigiina waa laga hoojiyaa cilmigii koojinta layska hoojinaayo waxay calaamadu tahay alla inaanu qofkaa khayr la doonin allaan ka magan galna taas marka alfiqu fi diin waa maxay waa axkaamta sharciga ahaydoo la barto laakiin fiqiga ay hadda ku magacaabaan fiqulwaaqica maahuu leeyahay sheikhu oo in arrimihii siyaasadda iyo waxaas lagu mashquulo ama waa la barana la yidhaha maaha waaqica waxaad baran kartaa uun markaa diinkaada aada fahamsanta laakiin diinkaadiba haddaad aqoonin waaqicina si fiican u fahmi maysid xadiidkii bara waa xadiid tawiil ah wuxuuna ka hadlayay qofka maaragta marka geeridu u timaado oo ruuxdii laga siibaayo iyo waxa qofku uu la kulmaayo marka qabrigiisa la geliyo oo laba malagu imaanayaan oo ruuxdiisii lagu soo celiyo jasadkeedii oo markaa nolol barsakhi ah uu noolaanayo nolosha qabriga ah oo ka duwan laakiin noloshii adduunyadoo dhoweyd way soo fariisiyaan waxbay weydiiyaan waxay leeyihin man rabbuka yaad caabudi jirtay maa diinuka diinkaadu muxuu yahay waman nebiyuka nebigaadu muxuu yahay qofkii muuminka ahaa ee diinka fahmay ee maaragtay ku camal fali jiray markuu adduunyada joogay ee xaqii ku taagnaa jawaabtu oo fududaanaysaa wuxuu leeyahay rabbi allah rabbigay kaan caabudayo aniga waa allah wa diinii alislaam diinkayguna waa islaamkii wa nebiyii muxamedun sala alla alay slama nebigayguna waa muxamed buu leeyahay sala alla alay slama marka mid naadiya yaa naadinaya wuxuu leeyay an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay fa afrishuuhu min aljanna jannadii uga gogla xaggeedii waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna u fura xagga jannadii u fura wayuwasacuu lahu fii qabrihi madda basarihi qabrigiisa loo waasiciyaa inta ishiisu ay gaarto wayaatiihi min rawxi aljannati wa riixihaa waxaa ka soo gaara oo u yimaada naxariistii jannada iyo maarata udugeedii wayunawiru lahu fii qabrihi qabrigiisina waa u nuuriyaa alleh wayusbixu fii rawdatin min riyaadi aljanna qofkaasi marka beer beerihii jannada isagoo ku nooloo kaleu noqdaa nasalu allahi alkariima min fadlih alla ayaan weydiisanaynaa buu leeyay shiikhu inuu fadligiisa wax naga siiyo meeshan uu yidhi kan murtaabka ah waa qofka diinkiisa ka shakisan ee iimaanku aanu qalbigiisa gelin ee dadka uun ku dayday bes oo iskala noolaa asagoon ku qanacsanayn diinkan yani sida muuqataa diinkii waa uu muujisanayaa si uu dadku ugu dhex noolaado ila haddii kale uu qof faquuqan buu noqonayaa moogta qofka munaafiqa waa noocaas allaan ka magan galnaye muuqaal ahaan way soo islaameen laakiinse gudaha waxay ka yihiin gaalo kuwa noocaas oo kale ah ee munaafiqiinta haddii labada malagu yimaadaan ay weydiiyaan rabbigaa waa maxay diinkaadu muxuu yahay nebigaadu waa maxay jawaab garan maayaan adduunka waxbuu yaqaanay waxbuu bartay jaamacaduu ka baxay waa aftahan laakiinse diinkiisuu ka shakisan yahay iyo caqiidadiisa jawaab marka ma garanaayo haa haah buu iska leeyahay laa adri waxba garan maayo buu leeyahay samictu annaasa yaquuluuna shay-an waxaan maqlay buu leeyahy dadkiiyo wax ku hadlaaya faqultu anna waa iska hadlay buu leeyahay waa taqliid marka uu ku dhisan yahay iyo dadkii uu iskala noolaado uun cilmi darro diinkiina cilmi uma leh rabbigii abuurtana cilmi uma leh marka cilmigii waa laga siibaa qabriga dhexdiisa mid waraarsan buu noqdaa siduu adduunyada u waraarsanaa wuxuu ku dhintaa shaki iyo munaafiqnimo marka jawaab awooduma leh mid marka naadiya yaa naadinaya wuxuu leeyay ankadaba cabdii ankadaba cabdii addoonkaygii been buu sheegay fa afrijuuhu min annaari naarta u gogla waftaxuu lahu baaban ila annaari albaab xagga naarta u fura fayaatiihi min xarihaa wa samuumihaa kulaylkeedii daraa yaa waxaa uga imaanaya wax aada u dhiba asaga wa yudayaqu calayhi fii qabrihi qabrigiisa marka lagu cariiriyaa xataa takhtalifa adlaacuhu ilaa feerihiisu isdhaafaan walciyaadu billaah marka god godadkii naarta ka mida yuu marka yuu ku noolaadaa marka qabrigu ama wuxuu ku noqdaa beer beerihii jannada ka mid a ama wuxuu ku noqonayaa god godadkii naarta ka mid a qofka muuminka ah wuxuu noqonayaa beer qabrigu qofkii gaalka ah ama munaafiq ahana waa god naareed buu u noqdaa sababtu waa maxay marka diinkiisii uusa baranin intaanu dhiman diinkii ma baran mana ku camal falin ciribdambeedkiisu marka waa kaa halkaasuu ku dambaynaya laakiin qofka muuminka ahi qabrigiisa waxaa lagu tusaa meesha uu ka fadhiisan lahaa jannadii wuxuuna jeclaadaa in qiyaamuhuba dhacaba si uu maaragtay meeshii uu jannada ka degaayay u aado qofkii munaafiq ahaana albaab naareed yaa loo furaa markaasuu wuxuu arkaa meeshuu naarta ka gelaayey markaasuu wuxuu leeyahay rabbigayow laa tuqim isaaca saacaddii ha oogin yaanay dhicin saacaddu sababtu wuxuu og yahay waxa qabriga ka dambeeya inay ka daran yihiin waxaa qabriga ku haysta wuxuu jeclaanayaa inaanay qiyaamadiiba dhicinba laguu jeedaa meesha ku dambaynayo mogta allaan ka magan galnay xadiidkan waxaa ku jira iska digid la isaga digaayo jaahilnimadii iyo in diinka laga shakiyo waxaa kaloo xadiidka ku jira iskutirsisin laisku tirtirsiinaayo in qawaaciddii islaamka la barto iyo furuucdii la xiriirtay maxaa yeelay qofkii arrimaha diinkiisa aan baranin oo basiiro aan ku sugnaanin faqiih noqon maayo waxaa kaloo ku jira xadiidka isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in lagu camal falo daacadii alleh si qofku meel fiican uu ugu dambeeyo oo wanaag loogu abaalmariyo wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online